halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow sareyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu soo gaarnay caawa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waa kitaab badidiisa uu qoray boqor daa'uud waa kitaab ilaah lagu ammaanayo oo nin waliba oo mashaakilaad uu haysto uu akhristo
iyadoo rag moogbay malaa'ig salaanto markaasayuu roodo mucjisayahay
maryanu bikraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisayahay markuu yuusuf arku ka madluumayo markaasay caddeeyeen mucjisayahayd maryanu bikraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisayahayd
xidigtii masiixa maqawirarkeeno markaasay caddeeyeen mucjisayahayd
maryanu bikraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo
markiina ugu dambaysay waxaynu soo gunaanadnay warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya waxaanan raacinnay faallo gaaban oo ku saabsan dadka sida qaldan u fahmay shaabadaynta ruuxa quduuska ah waxaanan bayaaminay in qof aannu qof shaabadayn laakiin ruuxa quduuska ah ayaa niyadaha masiixiyiinta shaabadaynaya si markaasi ay u dhaliyaan midhaha ruuxa waxaannu eegaynaa haatan ama aan soo gaarnay kitaabka zabuuradda oo aannu ku bilaabayno horudhiciisa magaca cibraaniga ah ee kitaabkan waxa weeye ammaan amase kitaabka ammaanta magaca giriigga ah ayaa wuxuu muujinayaa in qhasiidooyinka ama gabayadan ilaah ammaanka ah ay kataaradi daba socoto oo uu jiro qalab myuusika ah oo la tumayo haddaba magaca zabuur wuxuu ka yimid ereyga giriigga ah waana saam waa kitaab cibaado waana kitaabka qhasiidooyinka macbudka reer banu israa'iil waxaa haddaba kitaabkan zabuuradda kala qayb qaadanaya qoraalka boqor daa'uud rag kale oo reer banu israa'iil ah boqor daa'uud waa nebi daa'uude oo ahaa kii ugu zabuurada macaanaa reer banu israa'iil ayaa waxaa magaciisa ku saxiixan ilaa iyo laba iyo toddobaatan zabuur zabuurka labaad waxaa lagu sheegaa inuu isagu qoray inkastoo magaciisa aannu ku saxiixnayn waxaanan taasi ka ogaanaynaa kitaabka falimaha rasuullada cutubka afaraad aayadda shan iyo labaatanaad zabuurka shan iyo sagaashanaad oo isna aannu daa'uud ku saxiixnayn ayaa laynoogu sheegayaa in boqor daa'uud uu qoray qudhiisa sida ku qoran warqaddii cibraaniyada loo qoray cutubka afaraad aayadda toddobaad waxaa kaloo jiri kara zabuurro kale oo aan la sheegin qofkii qoray oo laga yaabo inuu isagu qoray qudhiisa wuxuu haddaba gabayada ama qhasiidooyinka alla'ammaanka ah ka qori jiray khibrado noloshiisu ay yeelatay iyo marxalado qaas ahaaneed oo la soo gudboonaaday isaga qudhiisa wuxuu haddaba u qoray kuwaasi wakhtigiisii si macbudka ilaah looga dhex isticmaalo oo dadku ay ilaah ugu ammaanaan qorayaasha kale ee kitaabkan ku qoran waxaa ka mid ah nebi muuse oo ahaa addoonkii rabbiga oo wuxuu qoray zabuurka sagaashanaad boqor sulaymaanna wuxuu qoray laba zabuur reer qorraxna waxay qoreen kow iyo toban zabuuro reer aasaafna waxay qoreen laba iyo toban zabuuro haamaan oo isaguna ahaa gabyaa ayaa waxa uu qoray hal zabuuro waana zabuurka siddeetan iyo siddeedaad zabuurka sagaal iyo siddeetanaad ayaa waxaa isna qoray eetaan xisqiyahna wuxuu qoray toban zabuuro kuwa aan magaca lahaynna waa soddon iyo sagaal waxaana la odhan karaa daa'uud baa qoray sagaal iyo soddonkaasi ha yeeshee dhammaantood marka laysku daro zabuuradaha waxay noqonayaan boqol iyo konton zabuuradood waxaana diiradda la saarayaa markii aad dhammaantood u fiirsato ciise masiix boqorka iyo boqortooyada ayaa cinwaan u ah qhasiidooyinkan alla ammaanka ah hadalka furaha u ah zabuuradda waxa weeye ereyga ah haleluuya oo macnuhu uu noqonayo ilaah ammaana ha yeeshee masiixiyiin fara badan ayaan afkooda laga waynaynin ereygan haleluuya oo way caadaysteen waxaanad maqlaysaa iyaga oo leh aalaaba haleluuya ilaah ammaana zabuurka ahmiyadda leh oo furaha u ah kitaabka waa labada zabuuro ee kale ah kan kontonaad iyo kan boqol iyo kontonaad zabuurka kontonaad oo ay qoreen reer aasaaf ayaa wuxuu inoo sheegayaa farriin ka baaxad weyn zabuuradaha kale zabuurka boqol iyo kontonaad isaguna wuxuu noqonayaa halkudhegga zabuuradaha oo dhan waayo ereyga ilaaha ammaana waayo ereyga ilaah ammaana ayaa wuxuu soo noqnoqonayaa saddex iyo toban goor iyadoo zabuurkuna uu ka kooban yahay lix aayadood zabuurka boqol iyo kontonaad waa kan u dambeeye ah zabuuradaha waana halkudhegga zabuuradaha oo dhan ama waajiibta ama horiska kitaabkan waxaa zabuurku uu qorayaa cibaadaysi ku sallaysan dareen sarreeya iyo ammaan dareen qoto dheer ku sallaysan iyo weliba is-hoosaysiin aan horay loo arag oo ilaah hortii laysku hoosaysiinayo waa qhasiidooyin ama gabayo niyadaha qofka garaacaya oo haddii aan runta idiin sheego waxaa i qaadaya dareen farxadeed markaan soo gaaro faallada kitaabkan qaayaha weyn leh waxaa dhextaal u ah kitaabkan zabuurka boqol sagaal iyo toban wuxuuna sare u qaadayaa hadallada ilaah ama lagu weynaynayaa kitaabkan wuxuu barakadaynayaa niyadaha kuwa badan ilaa maalintii boqor daa'uud uu qoray oo ku timaada maalinka maanta ah markii aan jirranahay ama niyad xumo kale ay i haysato ama dhibaatooyin maskaxeed ay i haystaan oo qalbiga iyo maankaba aan ka shidaysnahay waxaan akhristaa kitaabkan zabuuradda bal waxaad ka fakartaa zabuurka afartan iyo lixaad ama kan afaraad kan afartan iyo lixaad wuxuu ku bilaabanayaa ilaah waa magangalkeenna iyo xooggeenna oo waa caawimaad inoo diyaar ah wakhtiga dhibaatada zabuurka afaraadna wuxuu ku soo dhammaanayaa sida tan nabad baan ku jiibsanayaa oo aan ku seexanayaa waayo rabbiyow adigoo keliya ayaa ammaan igu bariya hadalladaasu waa kuwo dhiirranaan iyo quwadba leh oo haddaan runta idiin sheego kitaabka zabuurku wuxuu ahaa halka qalbiqaboojinta iyo rajada ay ka heli jireen dadkii ilaah sannado fara badan mid ka mid ah wadaaddadii hore ee la odhan jiray ambros ayaa wuxuu yidhi zabuuradda waa codka kiniisadda ninka la yidhaahdo agostin ayaa wuxuu leeyahay isna zabuurku waa xidhiiriyaha qorniinka oo dhan martin luuther ayaa isna wuxuu leeyahay kitaabka zabuuraddu waa mid ay tahay in quduusiinta oo dhaniba ay akhristaan ninka la yidhaahdo john calvin oo ka mid ah culummadii reer yurub ee horseedka ka ahaa hanuunkii yurub ayaa wuxuu isna leeyahay kitaabkani waa midka nafsadayada kala dhigdhiga taasina waa farriimo cajiib ah nin kitaabkan baaritaan ku sameeyey ayaa wuxuu soo ogaaday inay ku jiraan khibrado cilmi nafsi ahaaneed oo gaaraya boqol lix iyo labaatan inkastoo aanan garanaynin sida ay ku soo saareen tirsigaasi haddana waxaan garanayaa in kitaabkani ay ku jiraan khibrado badan oo saamayn weyn ku leh nolosha aadanaha waxaa kitaabkan ku qoran waxyaabo badan oo taabanaya cilmi nafsiga fikrad waliba iyo garaad waliba iyo dareen waliba ee nolosha saameeya waxa ay ku qoran yihiin kitaabkan taasina waa asbaabta ay iila muuqato in kitaabkanu uu la hadlayo niyadaheenna oo meel waliba ee aynu akhrinno oo kitaabkan ahna saamayn weyn buu ku lahaanayaa niyadahayaga nin kale oo isaguna ka mid ahaa doodayaasha ayaa wuxuu leeyahay kitaabka zabuuradda waa kan la doorbido akhrintiisa oo faa'iidooyinka laga helayana way badan yihiin nin kale oo wadaad ah ayaa isna wuxuu leeyahay kitaabka zabuuradda waa mid sii sheegaya waxa qofka quseeya wax kasta ee kale waxa ina silcinaya iyo weliba waxa aynu samayn doonno mid kalena wuxuu leeyahay waa kitaab khasiido oo dhaqangal ah wakhti kasta nin kalena wuxuu yidhi waa kumannaan khasiido oo qiiro leh oo kiniisaddu ay leedahay haddaba halka ay ka soo gelayaan gabayadan ilaah ammaanka ah nolosha dadka ilaah ayaa ka markhaati ah sida ay caan u yihiin inkastoo ay dhaqan ahaan tibaaxayaan kan yahuudda kitaabka zabuuradda waxaa ka buuxa waxyi nebiyadeed oo ku saabsan masiixa waxaana zabuuradda ku qoran sawir buuxa oo lagu sifaynayo ciise masiix taasoo weliba ka badan inta ay injiilada ka leeyihiin injiilku wuxuu inoo sheegayaa inuu meel buur ah yimid uu tukaday laakiin zabuurku wuxuu ina siinayaa salaaddiisii injiilku wuxuu inoo sheegaa in la qodbay laakiin zabuurku wuxuu inoo sheegaa sidii niyaddiisu ay dareemaysay markii la qodbayey injiiladu waxay inoo sheegaan inuu samada aaday laakiin zabuurku wuxuu ka bilaabayaa qisada halkii injiiladu ay ku dhaafeen oo wuxuu inoo muujinayaa masiixa oo fadhiya samada sare haddaba ciise masiix ayaa bilow iyo dhammaad looga hadlayaa zabuurka waxaad xusuusan karaysaan markii sayidku dhimasho haddaba ciise masiix ayaa bilow iyo dhammaad looga hadlayaa zabuurka waxaad xusuusan karaysaan markii sayidku dhimashadii uu ka soo saro kacay oo uu xertiisii u muuqday inuu ku yidhi sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka afar iyo labaatanaad aayadda afar iyo afartanaad markaasoo uu lahaa kuwani waa hadalladaydii aan idinkula hadlay intii aan weli idinla jiray waa inay noqdaan wax walba oo sharciga muuse iyo nebiyadii iyo zabuuradda laygaga qoray oo igu saabsan masiixa waa maaddada keliya ee looga hadlayo kitaabkan zabuuradda waxaan u malaynayaa in isaga uu yahay kan lagu ammaanayo zabuur waliba ha yeeshee mid waliba ee zabuurka waxaa lagu ammaanayaa ilaaha aabbaha ah oo sidaan arki doonno loogu yeedrayo ilaaha reer banu israa'iil ha yeeshee masiixana waa lagu ammaanayaa haddaba inkastoo zabuuradda oo dhan masiix ay u eegayaan mid istaahila in la caabudo ayaa haddana qaar loogu yeedhi karaa kuwa masiixa u gaar ah kuwaasu waa kuwa qoraya dhalashada nolosha sarakicidda ammaanta wadaadnimada boqornimada iyo soo noqoshada masiixa waxaa jira lix iyo toban zabuuradood oo ah kuwa tilmaamaya ama loogu yeedho kuwii masiixa waxaanay ka hadlayaan wax ku saabsan masiixa laakiin sidaan horayba idinku sheegnay boqol iyo kontonkaasi zabuuradoodba isagay ka hadlayaan kitaabka zabuuradda waa kitaab qhasiidooyin oo ka hadlaya masiixa haddaba markii aynu daraasaadka bilowno ayaa runtu ay soo caddaanaysaa haddaba si xadidnaani ay ka muuqato oo kooban ayaa zabuuradahaasu ay uga hadlayaan in masiixu uu ka tirsan yahay ama leeyahay qowmiyadda reer banu israa'iil israa'iilna ay leedahay masiixa haddaba mawduucyadaasi ayaa labada dhinacba waxaa lagu xidhayaa caasinimada dadka haddaba waxaan idinku leeyahay dunidani barako arki mayso ilaa masiixa iyo reer banu israa'iil laysku xidho sabuuraduhu waxay ku sallaysan yihiin yuhuudda haddii ay noqon lahayd dhanka filashada iyo rajada hubaasha ah waa heeso ama qhasiidooyin loo sameeyey ama loo qoray caabudistii ka socon jirtay macbudka ha yeeshee taasi loolama jeedo in aanay lahayn mas'alo ruuxi ah ama rabbaani ah iyo macaani aynu innaga ka helayna maanta bilxaqiiqa faa'iidooyin bay inoo leeyihiin oo anigu waxaan u akhristaa kitaabkan sabuuradda in ka badan inta aan akhriyo kitaabka qaybihiisa kale laakiin waxaan u baahan nahay inaan hubinno saxiixnimada tarjumada sabuurka oo ma ahan inaan innagu macnaysanno kitaabkan laga heli maayo xaadirnimada buuxda ee ruuxa quduuska ah iyo rajada barakadaysan ee kitaabka axdiga cusub haddaba haddii taasi la garan waayo ayaa waxaa imaanaya in dadku ay ambadaan markay micnaynayaan sabuurka labaad waxyaabaha khasiidadu ay ka hadlayso ma ahan wakhtiga kiniisadda ay kula kulmayso masiixa hawada laakiin waxay ka hadlaysaa imaanshaha labaad ee masiixu uu imaan doono dunida markaasoo uu ka taagayo boqortooyadiisa oo yeruusaalemna ay tahay rugta boqortooyadiisa haddaba sabuuradaha habaarka ah ayaa waxay keenaan in kuwo badan ay daleeceeyaan kitaabka waxaana ugu wacan in sabuuradahaasu ay yihiin kuwa ay la socoto aargoosasho iyo xukun ay ilaah ka dhowrayaan ee lagu rido kuwa cadowgooda ah waxaa haddaba la doonayaa in maanka lagu hayo in sabuuradaha ceenkaas ah ay soo baxeen wakhti dagaal uu socdo oo waxaa nabad iyo caddaalad dunidan ka raadinaya dad sharciga ku hoos jira ha yeeshee saaxiib nabad iyo caddaalad la arki maayo haddaan xaqdarrada iyo fallaaganimada la soo afjarin ha yeeshee ilaah wuxuu doonayaa inuu soo afjaro cadaaladdarrada iyo fallaaganimada marka uu hawshiisa ku jirana ninna ugu cudurdaaran maayo waxa dhacaya marka uu caddaaladda iyo nabadda doonayo marka uu ugu tala galay ayuu dunidan xukun saarayaa waxaa kitaabka axdiga cusub laynoogu sheegayaa in aynu toddoba min toddoba ah aynu cadowgeenna cafinno waxaana suuragal ah inaad la yaabto markii aad aragto kitaabka sabuuradda oo cadowga lagu habaarayo ama hadallo aan wacnayn laga leeyahay oo xukun ilaah lagu weyddiisanayo ha yeeshee xukunku wuxuu keenayaa caddaalad dunidan xitaa waxaa jira sabuurado dhowraya wakhtiga marka kan masiixa mucaarada uu xukunka qabsan doono haddaba ma lihin aasaas macno leh oo aynu ku maarayno sida dadku ay u ficiltamayaan amase waxa ay ilaah weyddiisanayaan markii ay marxaladahaasi la kulmaan qaar kale oo sabuuradaha ka mid ah ayaa waxaa ku jira asluub ama aadaab taariikh waxyaabo dabiici ah safarro socdaal wararka ilaah lagu baafinayo quduusnimo iyo hadallo ilaah ammaan ah iyo wixii la mid ah waxaan soo gaarnay qayb xambaarsan waxyaabo ahmiyad sare inoo leh waxaanan saaxiibayaal halkan ka helaynaa faa'iidooyin fara badan oo ka wanaagsan dahab iyo luul waa kitaabka sabuuradda eh kitaabkan sabuuradda waa kitaab habaysan oo looma qorin si aan qiimi lahayn oo kala jeeda dadka qaar bay la tahay in si aan habboonayn oo aan laysku aadin loo qoray kitaabkan haddaba waa wax xiise leh inaan maanka ku hayno inuu jiro hal sabuur oo weyn waxaana soo raacaya kuwo kale oo halkii sabuur oo muhiimka ahaa fasiraya sabuuradaha hal ilaa siddeed ayaa tusaale ah kitaabka sabuuradda waxaa loo habeeyey si muuqata bilxaqiiqa waxaa la qorayey sannado fara badan oo sida laisugu aadiyeyna wuxuu la mid yahay kutubtii shanta ahaa ee nebi muuse uu qoray waxaa shantaasi kitaab ay kala ahaayeen kitaabka bilowgii kitaabka baxniintii kitaabka laawiyiintii kitaabka tirintii iyo kitaabka sharciga ku noqoshadiisa haddaba xidhiirka ka dhexeeya zabuurka iyo shanta kitaab ee nebi muuse uu qoray si fudud baa loo arki karaa tusaale ahaan kitaabka bilowgii waxaa lagu bilaabayaa aadan markii uu kaamilka ahaa isla sida kitaabka zabuuradda waxaa ku xigaya dhicitaankii dadka ama dembigii aadan zabuurka labaadina wuxuu sawirayaa fallaaganimada dadka zabuurka saddexaad wuxuu ka hadlayaa ninkii kaamilka ahaa oo la diiday zabuurka afaraadina wuxuu ka hadlayaa ama aynu ku arkaynaa khilaafka u dhexeeya mirta naagta iyo maska ama abeesada zabuurka shanaad waxaynu ku arkaynaa qofkii kaamilka ahaa oo ku dhex jira cadaawayaashiisa zabuurka lixaadna wuxuu u taagan yahay ninkii kaamilka ahaa oo ku dhex jira kuwa caynaya oo ciribtiisa jaraya zabuurka toddobaadna waxaynu ku arkaynaa ninkii kaamilka ahaa oo soo dhex galay kuwa marag been ah ku fura oo dembi u saarinaya ugu dambayntiina cutubka siddeedaad wuxuu ka hadlayaa badbaadada qofka uu ku helayo markii uu madaxa burburiyo abeesada zabuurka sagaal ilaa shan iyo toban waxaannu ku arkaynaa cadowgii iyo kan masiixa mucaarada oo iskhilaafaya iyo samatabixinta ugu dambaysa zabuurka lix iyo toban ilaa kow iyo afartan waxaannu ku arkaynaa masiixa oo ku dhex jira dadkiisa oo ilaah hortii quduus uga dhigaya waxyaabahan oo dhan way muuqanayaan markaannu dhex marayno kitaabkan zabuuradda nin wadaad ah ayaa wuxuu yidhi kitaabka zabuuradda wuxuu inagu hoggaaminayaa inaan isticmaalno baalasheenna oo seeftana aynan iloobin oo kitaabku buu yidhi farxad iyo yididiilo ayuu afkayaga ka buuxinayaa kitaabkan wuxuu sare u qaadayaa dareenkeenna sidaan shimbiro nahay kitaabkani waa mariinka iyo weliba masaalka nafta aadmiga waxaa kaloo dadku ay u haystaan inuu yahay beerta qorniinka haddaba laba boqol iyo sagaal iyo toban goor oo kitaabka axdiga cusub la soo xiganayo ayaa boqol lix iyo toban goor la xiganayaa kitaabka zabuuradda oo keliya waxaanaad kitaabkan ku arkaysaa boqol iyo konton qasiido ama gabay kuwaasoo lagula luqayn jiray alaab xarga leh waana kitaab ay qasab tahay inuu niyadaheenna ka farxiyo haddaan intaasi ku soo koobno horudhaca kitaabkan ayaannu iminka si dawaali ah u gelaynaa cutubka koowaad ee kitaabka zabuuradda waxaanan cutubkan ku bilaabaynaa mawduucyada uu ka kooban yahay oo ah in dunidan ay jireen laba nin iyo laba waddo iyo laba hannaan oo noloshu ay leedahay zabuurkani waa mid la mid ah kitaabka bilowgii oo wuxuu ku bilaabanayaa dadka intii uu ku bilaaban lahaa waxyaabaha dunida yaalla ama carshiga eebbe zabuurkan wuxuu ka hadlayaa ninka barakadaysan ama faraxsan ninka barakadaysan wuxuu lid ku yahay kan aan ilaah garanaynin wuxuu ninkaasi barakadaysan masaal u yahay masiixa oo ah aadankii u dembeeyey oo ku dhex jira dembiilayaal aan ilaah aqoonin oo aflagaadda miiran ah waxay mararka qaarkood nala noqotaa in sayidku uu yahay mid had iyo goorba uur xun ama murugaysan laakiin dhegaystow maxaadan horay ugu sii akhriyin waxaad ogaanaysaa inaannu murugo iyo caloolxumaba lahayn laakiin innaga daraaddeen buu u murugooday oo u uurxumaaday kitaabkii ishaaciyah konton iyo saddex aayadda afraad ayaa waxaa ku qoran sida runta ah wuxuu xambaartay xanuunyadeennii wuxuuna qaatay murugadeennii laakiinse waxaynu ku tirinnay mid balaayo ku dhacday oo ilaah dilay oo dhibaataysan haddaba wuxuu ku dhibtooday xanuunyadeenna ma ahan kuwiisa wixii uu xambaarsanaa isagu waa masiixi faraxsan sidaas ayaannu u fasiri karaynaa haatanna aynu eegno maaddada ugu horraysa ee ku saabsan ninka barakadaysan haddaannu markii ugu horraysay idiin bilowno xigashada kitaabkan zabuuradda oo qayb ka ah kutubta axdigii hore ayaannu iminka eegaynaa baalka lix boqol afar iyo sagaashan ee axdigii hore cutubka koowaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan waxaa barakadaysan ninkii aan ku socon talada kuwa sharka leh oo aan istaagin jidka dembiilayaasha haddaan faallada aayaddan qaadaa dhigo ayaannu arkaynaa in aayaddu ay si caddaan ah u qeexayso ficillada ninka barakadaysan markaan wax yar horay u sii akhrino zabuurkan ayaannu arkaynaa awoodda ninka barakadaysani uu lahaanayo iyo waxyaabaha joogtada u ah aayaddan koowaad waxaannu ku arkaynaa naaqusidda ninka barakadaysan ama waxyaabaha uu ka caagan yahay ficil ahaan waxaa laynoo sheegay waxa ninka barakadaysani uu samaynayo waxaannu halkan ku arkaynaa saddex xeer ama derajo waxaa barakadaysan ninka ama waxaa faraxsan ninka kow kan aan ku socon talada kuwa sharka leh labo oo aan istaagin jidka dembiilayaasha saddex oo aan ku fadhiisan kursiga kuwa wax quursada haddaba qofka waxaan sameeya waa saddexdii heer ee uu ku sugnaaye ma ahan qof faraxsan qofka ceenkaas ah saddex heer buu ka gudbaa kow wuxuu la jiraa kuwa sharka leh wuxuuna la joogaa waa laba-e dembiilayaasha saddex oo ugu dambayntana wuxuu la saftaa kuwa wax quursada siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye ubanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarriyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin